waliba mashaariic horumarneed lagu hirgeliyahay deegaanada yoontoy buulabartire qaamqaam jan cabdalla iyo buulogaduud ee jubbaland walibana mashaariicda kumide dhisow ka saldhig booliis dayaatir eelasha biyaha iyo hirgeliyowka leerarka ama iftiimada ka shaqee u irida iyo mashaariic kale oo horumarneed oo muhiimiga bulshada taliya ku-xigeenka qeybta booliiska gobolka jubbada hoose gaashaana dhexe warsame axmed yanin kuriin ku hadali meeshii bulsho meel ku nool ama dad meel ku dhaqan way u baahan yihiin meel sharcigooda maaragtay lagu horumariyo qofkii dembi gala lagu soo xiro kii dembiilaha shabaabka meel lagu xidho maaragtay waxayna ka turjumaysaa in laga sifeeyey argagixiso iyo wixii la halmaaday laga sifeeyey goobtan nabadna ay tahay meel saldhig laga dhagdhigay haddaad aragto aad markaad taagan tahay waxay ka turjumaysaa inay nabad tahay inuu horumar ka jiro amni inuu ka jiro kala dambayn inuu ka jiro bulshadana ay tahay bulsho horumar ku tillaabsatay oo ku naaloonaysaa maaratay horumarkii loo baahnaa ee dowladnimo adeegii dowladnimo mar horuu soo gaadhay lakiin waxaan filayaa maantana qaybo ka mida in maanta meeshan laga dhagax dhigayo aynan berrito ay iyagoo goobjoog u ah laga jari doono xadhigga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta jubbaland mudane maxamed ibraahim ogle yaana sheegeen in mashaariicdan sadanka dhaqsiyaha badan lama bilaabo doono fulintiyo atlist qalbigooda waxay ku dejiyaan waa inay helaan oo dowladnimada ka mid a marka taa inaad nala qaadataan annagana waa ballan qaadayna inaan dabagalno maalin casar duhur makhrib inaan daba istaagno inuu kambanigan shaqadii loogu talagalay uu bilaabo waxaa soo harti ka shaqaysiintiisa iyo inuu shaqeeyo intaan uma taallo intaa intaa hadda meeshaan fadhido uma taallo adigay intaallaa sababtaan u yidhi waa laba qof ama saddex qof oo meel fadhiyo oo sugaayo in bulshadii ay meeshaas intifaacdo bulshadii intifaaci lahaydna waa adinka xaruntan booliiska waxaa loo dhisaayo booliis maaha nabad sugid maaha wasaaradda arrimo guda maaha degmana maaha waa bulshada meeshaan deggan inay ku intifaacdo iyadna waaxigeeda marka intifaaceeda aqbalkeeda la shaqaynteeda iyo dowladnimadeeda adinkaa idinkaga baahan yahay annaga waxaan garab inku siin karnaa wax la dhiso qalabkii loogu talagalay in la keeno laakiin in ay ummaddu ka intifaacdo sidaa u aqbashana oo la shaqaysaan ay ku xidhanta haddee dad fiican oo wanaagsanna waa tihiin oo dowladda wax badan kala shaqeeyey annagana garab aan ku siinaynaa inaan tabashadii yarteeda hadda ay soo jeedisay guddoomiyaha waa tabashadiinna waxay ku hadashaa waa afkiinna hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay amni hadday tahay horumar intana waan kala shaqaynaynaa addinkana waxaa laydinka rabaa inaydan dhabarka naga xaman faataxada aad noogu dadaashaan intaadna xaman lahaydeen oo aad nala garab gashaan oo aad nala istaagtaan wixii naga qaldanna aad nala saxdaan intaa marka waxaan rabaa inaan dardaarankii ku soo gebagabeeyo mashruucan boolice station kelii maah waa sida uu u sheegay waxaan u malaynaa hadda meeshaan inay ku jirto leyr cadceed inay ku jirto leyrkaas cadceedda markii la dhiso hadduu hallaabo iyo haddii wax ay ku yimaadaan dad kala raba inay ilaashadaan waa adinka meeshaan hadday rinjiga uu ka dhammaado hal hal doolar laba laba doolar inaad inta isku soo darsataan aad cusboonaysiisataan adinkaa laydinka rabaa dowladnimada waa intaas waa inta qaybtiinnana waa inaad qaadataan qaybtannadana waa inaan qaadanno